الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shacabka somalilan guud ahaanba meel ay joogaanba waan hambaryeynayaa waan salaamayaa waxaan ku hambaryeynayaa wadajirkooga ilaalinta nabadgelyada qarankan ay mar walba u taagan yihiin sidii qarankan ay u difaaci lahaayeen sharaftiisa karaamadiisa iyo horumarkiisa dhowr qodob baan doonayaa inaan ka hadlo midi waxa weeye habeenadii aan kasoo dhaafnay telefishinada dad mas-uuliyiin oo ka hadlayay oo ku hadlayay waxyaabo laaqiya oon ummaddan ku ahayn waxay qaadan karaan u muuqanaya mas-uuliyad daro u muuqan karaa in ummadda rajadeedii qarannimadeedii iyo dadnimadeediiba in shaki la geliyo aada baan uga xunnahay taasi marka horese waxaan jecelahay in aan shacabka somalilan yara brief karaya iyoo socdaalkii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan dalka tarkiga oo ku joogay socdaalkaasi wuxuu noqday soc- socdaal guula wuxuu noqday socdaal midho- midho dhal ah waad la socotay nin badan oo ka mid ah shacabka reer somalilan oo warbaahinta kala socday sida qiimaha iyo qadarinta lee madaxweynaha loogu soo dhaweeyay dalka turkiga waa mide waa tallaabo dowladdan uu hogaamiyo madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaayo ay ku doonayso meel kastoo caalamka ka mid ah oo somalilan wax ka tari karta qadiyadeeda in loo bandhigo sida madaxweyne uu sheegay maalintii waanba baxayay meel kasta iyo goor kasta iyo cid kasta oo qadiyadda dalka wax ka tari karta xukuumaddani waxay u taagan tahay inay u raadiso maaha taasi mid ay kaga jeesan karayso haddii wax la sheegayo haddii wax laga sheegayo xukuumadda laakiin mas-uuliyadda saaran waxa weeye in ummaddan meel walba in loo maro oo meel walba loo dadaalo safarkaasina guul buu kusoo dhammaaday mas-uuliyiin fara badan oo oo dalka hogaaminta dalkaasi ayuu madaxweynuhu la kulmay insha allah natiijadeediina si dhaqso ah ayaanu arki doonaa madaxweynaha etoobiya soo mari doonaa mas-uuliyiinta etoobiyana wuu la kulmi doonaa safarkaasi wuxuu noqday safar guulaystay safar waxaynu ka doorinay ujeedadii laga ahaa fuliyay buu noqday runtii aada iyo aad baan ugu faraxsannahay safarkaasi iyo siduu midho dhalka u noqday waxaa isweydiinla dad baa xalay toola sida gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga ucid ayaa xalay telefishinka ka hadlayay wuxuu yidhi silaayo go-aan male waxaan leeyahay silaayo inuu go-aan leeyahay waxayna tusayaa hogaamintii marxaladii ad adkayd ee snm usoo hogaamiyay taasaa go-aan lahayd taasaa hogaamin lahayd oo marxalada ugu adkaa waqtiyada qaarkood ay soo ay soo food saareen runtii hogaamintii snm iyo waqtigii uu joogay go-aankaa ka adkaa u la qaadan lahaa ma jiro go-aan waxaa kii sideetanka uu ku aqbalay isagoo qarannimadiisa dalkiisa iyo shacabkiisaba ugu turay kii uu ku aqbalay buu sideetan taasina go-aan baa ahayd geesinimo leh haddii go-aan inuu wax tarayo oo go-aan qaadasho qofku ku qiimo yeelanayo silaayaan runtii ku qiimo lahaa isagaa ku qiimalay maantana ku qiimalay qarankiisana ku hogaaminaya waxaa kaloo hadalladaa kasoo baxayay uu ahaa mid ugu dardaar warinaya shacabka somalilan shacabka somalilan xilli loogu dardaar wariye ma joogaan shacabka somalilan waxay joogaan waqti rajo fiican waxay joogaan qaran ay leeyihiin oo iyagu gacantooda ku jira madaxweynuhu wuxuu yidhi horeba shacabka reer somalilan xoog bay kula soo noqdeene kuma kulamay soo noqon baryo tii baa taagan kuwii baana u taagan oo qarannimadoodii iyo dowladnimadoodii haysta runta waxaan leenahay shacabka ha laga daayo rajo xumo in la geliyo shacabka yaan loo soo horkicin kuwa doonaya in dalkan aan wax noqon yaan garab la siinin kuwa doonaya inaan ummaddan jiritaankeega iyo qiimaheegu aanu wax noqon yaan garab la siinin runtii waxyaabo aada is leedahay dadka hiigooya qiimahooga iyo sharaftooda wax lagu yeelaya ayaa dad waaweyn oo mas-uuliyiin isku sheegayaan habeen walba ay sheegaan oo telefishinada ka sheegaan shacabka somalilan waxay u baahan yihiin midnimo shacabka somalilan waxay u baahan yihiin cid kala kacaysa uma baanee cid midnimadooda isu duday u baahan yihiin shacabka somalilan waxay u baahan yihiin cid rajadooda iyo kaalintooda iyo halka ay doonayaan iyo hiigsigooga midho dhal ka dhigtay u baahan yihiin runtii waxyaabahaasi ummadda karaamadeeda lagu lagu waxyeeleynayo aada iyo aad baan uga xunnahay sida malaha ragga qaarkii mabdigiisa xisbiyadu isku babedelo ayuunbaa loo qaadan karaa inuu maalinba meel ka hadlo inuu maalinba wax laaqiya ummadda usoo bandhigo cali gura iyo ragga kaleba waxaanu leenahay garankan u tura waa laydin tuumaya ummaddu way idin tuumaysaa oo waxaad soo marteen marxalado badan waayo aragnimo badan ayaad soo marteen laakiin waxaa la qabtay iyo waxa ummadani ay noqonayso iyo waxay doonayso ha ha ha ka qaldina ha ka qaldina xukuumadda waa la dhaliili karaa dhaliishu waa mid jirta waa la isdhaliili karaa waxba la iska sheegi karaa xukuumadda waxba laga sheegi karaa laakiin dhaliishu ma aha macnaheegu ma aha in ummadda rajadeeda wax la yeelo in ummadda rajadeeda go loo goa loo horgufo maaha rajada ummadda in la dhiirigeliye ummaddani wax ku noqonaysaa rajada ummadda in la garab qabtay ummaddani wax ku noqonaysaa waxbaynu go-aansano go-aan baynu gaadhnay ah in qarankani uu midho dhalno madaxweyne waxaa jooga shacabka somalilan ay soo doorteen madaxweyne rabitaankooga ay kula soo baxeen madaxweyne haddii cid hogaamin lahayd kii ugu hab- ugu habboonaa ee qarankan hogaamin lahaa bay doorteen shacabka somalilan kuma kuwa sidaa sheegaya ee ummadda doonaya inay wax beena u sheegaan insha allah waktigaa iyo waaqiciga ayaa runta u sheegi doona ummaddan xukuumadda maanta taagan muddada labada muddada saddex sano ima ku dhawaday jirtay runtii wax damiir kastoo muwaadinku ku farxay qabatay wax aada loogu farxay qabatay hadday waxbarasho tahay hadday caafimaad tahay hadday infrastructureka dalka tahay hadday arrimaha diblomaasiyadda tahay aada baa loogu soomaaliya wadahadalkeedu intii madaxweynuhu sheegay weeye inuu wadahadalkaa codadna kama qabno calana kama qabno wadahadalku waa mid ujeedadiisu ay tahay in xagga ummadani ay leedahay loo cadday cidda waxaa la yidhi waxaad qabto amba raygaad qabto garnaqso si aad garwaaqsi caalamiya u hesho ciddayna jo- dhex joogtay inala joogaysaa beesha caalamka inala joogaysaa doodeenna iyo garnaqsigeenna wuxuu helayaa garnaqsi caalamiya laakiin meel kastoo la tegaya waa meel shacabka somalilan sidii madaxweynuhu sheegay danta qaranku ay ku jirto meel ummadda waxu soo korinaya waxaad ogsoontihiin xukuumaddani in dad intellectuala aqoon-yahanaa muwaadiniina oo dunida daafeega ku dhaqan in ay casuumtay u yeedhay waxaa loogu yeedhay waa xukuumad ummadeeda xu- xukuumad aan ka gac aan ummadeeda iska weynaysiina wey waa xukuumad shacabkayga la tashanaysa ogaasheeda la tashanaysa waxgaradkayga la tashanaysa aqoon-yahankayga la ta- tashanaysa talada iyo wax taladu waxa waxay gacanta taladu iyo go-aankeega iyo decisionka la qaadanaya xukuumadda u yaala laakiin talada inay wax kasta iyo marxalad kastaba taladeeda ay ummadeeda ka qayb gelisaa waa waajib dastuurkeena ayaa ku dhisan wadatashi ku dhisan marka la wada tashado ayaa tallaabo horumar la qaadi karaa xukuumadda xilka een, shacabkan u haysay iyagay aamineenay doorteen shirka aqoon-yahankee loogu yeedhay waa mid gudiya dibadda waa laga qaybgeli doonaa talooyin baa laga soo jeedin doonaa talooyinkaasi waxay u arkaysaa xukuumaddu dadka muwaadiniintu dalkan way wadaleeyihin talida salmiga ee wanaagsanna qof kastaa wuu soo jeedin karaa ra'yi wanaagsan oo wax tari kara oo qarannimada wax tari kara ujeedadu macnaheedu waxa weeye tala kastoo wanaagsan inay qaranka wax taraso xukuumaddu la tashigaasay ogoshahay inay dadka dhagaystay ay ogoshahay waayo inay dadka khaadimu noqoto u shaqayso ayay xukuumaddani diyaar u tahay markaa shacabka somalilan waxaa leehay hadallada aan runtii inaad daawataan inaad dhagaysataan dareenkiina wax yeeli karaa iska jira waxyaabaha iminka journaalka ku qorana cali guray inta uu yidhi wuxuu yidhi in aanu jabad furano oo ninkii rooni reerka u hadho iyadoo weliba qori caaradii buuli silaayo aan iskaga celinano iyo inaanu ku abaabulno shacabweynaha somalilan oo ay mudaharaad ku dhigaan ayaanu door bidanaa buuli oo lagu bedelo buuli mudaharaadkaasi shacabka somalilan xoog kumuu qabsan siraayo xoog kumuu iman wuxuu ku yimid rabitaanka gacantooduu ku yimid rabitaanka shacabka somalilan buu ku yimid runtii tii buuna ku shaqaynaya u taagan yahay war miyay qabataa maanta marka in la yidhaahdo dee dadka ma qabato in maanta qof weynowna mas-uuloo xisbiyadii jiray xisbi ka mida sheeganaya inuu maanta soo fadhiisto u wilaayadanu jabad abaabulo halkaynu joogna halkay jabad lagu abaabulaya dadka mayna cay ku ahayn waa dadkaa laga jeedinayaa in wax noqoshadoodaa laga jeedinaya arrintaasi waxaan u arkaa arrin gef ku ah qaranka arrin loo baahan yahay talaa in in in in aad loo eega loo baahan yahay tallaabooyinka uu qaaday amba tallaabooyinkaasi uu halkaa ka sheegaya hadalladaasi runtii laaqiyaan ummadda ku munaasibahay mas-uuliyaddu ma aha wax kastoo afkaaga kasoo dhacay la sheego mas-uuliyaddu hadday garasho weydo iyo mas-uuliyaddu u turi weydo dadnimeed hadday u turi weydo oo mas-uuliyaddu ay u turi weydo qarankan waxay loo soo maray waa la ogaayo caligure wuxuu ka mid ahaa kuwii qarankan wax loogiya usoo maray yayna haysta uu abaabulka uu jabadeed uu sheegayaa yayna haysta maanta ma xoog baa qaranka lagu haystaa xoog baa qaranka lagu haystaa aad iyo aad baan erayo noocaasa ay kasoo baxaan dad mas-uulina aan uga xunnahay laakiin qof iyo laba doonaya inuu waxyeeleeyo qarankan iyo hogaaminta xukuumadda kaga jeysan mayso shacabkuna dantiisa iyo maslaxadiisa wuu garanaya waa tii uu doortay xukuumaddan kuna taageersan yahay in shacabka reer somalilan weli kalsoonidoodu ay weyn tahay oo kalsooni weyn ku qabaan xukuumaddan waxaynu waxaan ku waxaan ku cadaynaynaa oo caddaana doorashadii ugu dambeysay golaha deegaanka kala soo maray xisbiya xisbiga kulmiya gobol kasta iyo goob kasta wuxuu haa ka wanka qaaday waa kalsoonida shacabka somalilan ay u hayaan cid walba inagu waynu ixtiraamanaa cidna la caayi maayo cidna la dhibaatayn maayo laakiin dadka bini aadmiga ah muwaadiniinta ilaahay dalkan ku dhaqeeya reer somalilan turaale in qof kastoo mas-uul sheeganaya u yeesho wey maaha qofku hadalka uu ku hadlayaa inaanu islahayn qofba xukuumaddan ba cidda wax ku yeersan laakiin waa mid shacabka somalilan in waxba galabsa wax lagu yeelin waxaan shacabka somalilan usoo jeedinayaa nabadgelyadooda wadajirkoogaas iyo qiimahoogaas runtii inay ilaashadaan marxalad kastoo ka hortimaadana wadajirkooga ayay kaga gudbayeen guushu waa wadajir weeye marka dhinac loo wada jeedo ayaa la guulaystaa marka meel la wada taagan yahay ee aragti midan la haystaa la guulaystaa guushu waa isku jirka wada guushu waa isku tiirsanaanta ummadda shacabka reer somaliland taasaa cadow kasta lagu guulaysan karaa taasaynu wax ku noqon karnaa taasaa qof kastoo shacabka reer somaliland niyadiisa waxaa ku jira inuu arko qaran uu isagu leeyahay wuu arkay qaran aqoonsi helo beesha carabka aqoonsiga helo insha allah rajada fiican ay qabaan ayaanu dhiiri gelinayna rajada fiican ay qabaan ayaanu la agtaagana rajada fiican ee muwaadiniinta ay qabaan ayaanu habeen iyo maalin lagu taamaya qarankan uu ku taamaya madaxweynaha hogaamintiisu ay ku taamaysaa in qarankan uu u dhaartay uu noqdo qaran la aqoonsan yahay meel kastana waa loo maraya meel kasta waa loo maraya tallaabo kasta waa loo qaadaya cidna loo tixgelin maayo ciddii istilaa hor joogsada geedigaa soconaya loo hor joogsan maayo cali gure waa nin isku dayaya doox hargeysu soo rogmaday inuu keligii istaago biyahaasi kacabsacbada ku celin ku celin maysid insha allah qaarkan wuu soconaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu